السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kelimad yar baan isku baraarujinaynaa haddii allah subxaana wa tacaala unoo sahlo ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmada uu bixiyo oo addoomihiisa uu nicmeeyo waxay u qaybsamaan nicam dunyawiya iyo nicam diiniya nicmooyin adduunyo iyo nicmooyin diineed nicmadu kuma koobna nicmada adduunyada oo ah cabitaan iyo cunitaan iyo dhar iyo dhaqaale kuma koobna bal nicmada diinka ayaa ka weyn midda adduunyada nicmada diinku waa iimaanka qofka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo oo diinka uu ku sugo oo uu ku oofsado diinka isagoo diinkii haysta nicmadaas ayaa ka weyn midda adduunyada ahlulcilmiga waxay dhihi jireen qofkii aan u rumaysnayn ama aan u garanaynin nicmada ilaahay uu siiyey in ay ka weyn tahay nicmada cunitaanka iyo cabitaanka qofkaan sidaas fahamsanayn waa qof halaagsamay waayo si khaldan buu wax u fahamsan yahay nicmada ugu weyn oo ilaahay uu bixiyo waa nicmada iimaanka iyo islaamka hadihi akbar nicma ancama allahu biha calaa man yashaau min cibaadi nicmo ka weyn ma jirto nicmat liimaan nicmat lislaam wax ka weyn ma jiraan waana cadiyo iyo siismo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu siiyo qof kalena uuna u heli karinin qof qof u heli kara lama ah waa nicmo ilaahay keliya uu bixiyo nicmooyinka marka qofka alla siiyo waa inuu ilaahay uga mahad celiyaa oo ilaahay uga shukriyaa nicmooyinka waxaa ka mid a marka ilaahay subxaanahu wa tacaala in uuna soo gaarsiiyey meeshii uu ugu jeclay adduunyada iyo wakhtigii uu ugu jeclay awqaadda ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga isaga ayaa abuura keligiis baa wax abuura isaga keliya khaaliq kadibna tafdiilka iyo ikhtiyaarka isaga kaliyaha iska leh oo waxa uu abuuray ayuu kala saro mari isaga kala fadilay ilaahay wuxuu leeyahay warabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar rabbuga rabbigaada ayaa wuxuu abuuraa waxa uu doonahay isaga kaliyaha abuuray abuuritaanka markuu dhaco kadib waxaa ku xigtaa ikhtiyaar oo ah tafdiil bacdi alkhalqi calaa bacd tafdiilkaasna isaga iska leh wax wax kala saari kara ama kala sarayn kala saro mari kara kala fadili kara oon isaga ahayn ma jiraan innaka nooma furno inaan dhahno maalinta sabtiga maalinta axad ay ka fadli badanta maalinta axadda maalinta talaadada ay ka fadli badanta bisha jumaadul uulaa bisha jumaadul aakhir bay ka fadli badanta nooma furana arrinkaas ilaahay baa iskale ilaahay marka basharka waa kala fadilay oo calaa namad waaxid ma aha bashar yacni hal darajo ma ah basharku ilaahay kala saro mariyey waxaa ugu sarreeya basharka ulul casmi min arusul rususha qaybta ugu sarrayda oo ah muusa wa ciisa muxamed wa ibraahim ragga ambiyadaas rususha ah qeybtaas baa la yidhaahdaa ulul casmi iyagaa ugu sarreeya rusushoo dhan waxay ka sarreeyaan rususha aan ulul casmiga ahayn oo badan aada u badan rususha ulul casmiga aan ahayn waxay ka fadli badan yihiin ambiyada aan rususha ahayn waayo ilaahay ambiye uu leeyahay aan rusul ahayn oo iyaga aan dad loo dirinin laakiin ilaahay uu iyaga wax kawii kusoo dejiyo way jiraan kadib ambiyadaas waxaa ku xiga asidiiquun kuwa runta badan oo diinka aada ugu toosan oo aada iyo aada ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa u haya asidiiquun bal ilaahay aayad buu ku jamciyey uu yidhaahday waman yutic illaaha warasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلهي سبحانه وتعالى سيدو كالي وحو كالي فضلي أماكنتا إيا دولالكا دولكا آن جوغنو مكا إنت أو إلهي أبو ري دولك أو فضل بدناوي دولك فضل بدن مجو ودولك هالكي سلادود أي ودنغتو بقول كونو سلادود هالكي سلادود كدو كتو boqol kun oo salaadood bay u dhigantay dhul kale oo ay ka furan tahay arrintaasu ma jirto waa dhulka uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalama markuu maka ka baxahayey adigu waxaa tahay mako dhulka ilaahay midka ugu khayr badan baata haddii qolada deggan meeshan oo qoomkaada ah ayna iga kaa saari lahayn kaama baxin buu yidhi idan dhulka dhulalka ugu khayrka badan ugu fadli badan waa maka waqtiyaalka uu ilaahay abuuray waqtiga ugu fadli badan waa tobankan aan ku jirno la yidhaha cashru dilxija waqti ka fadli badan ma jiraan camal kasta oo la sameeyona camalkan tobankan la sameeyo ayaa ugu fadli badan fadilitaanku wuxuu u laabanhayaa marka qofka iyo daacadiisa qofkii ku dadaala daacada cibaadaadka ku dadaala aad iyo aad qurubaadka u dadaala ayaa fadligaas u laabanhaya laakiin qofkii aan dadaal lahayn ama aan aqoonba fadli isaga uma laha waxba kagama tacalluqaan marka isaga laa makaan walaa zamaan wax uga tacalluqa ma jiraan asmaantoo dhan waa isugu mid amaakintoo dhanna waa isugu mid waa inuu qofku uu dareemaa marka fadliga la sheegayo wuxuu u laabanhaya shaqada aad qabanayso waaqicu sidaas wey cibaadaadka iyo daacaadka iyo qurubaadka aad qabanayso u laabanhaya waa inaad ku dadaashaa marka furasta iyo mawaasimta wanaagsan inaad ka faa'iidaysato oo aad uga faa'iidaysato daacaad iyo qurubaad waayo ilaahay mawaasim kala duwan oo soo laalaabatay ayuu ummaddan u sameeyey arrintaasuna waxay tahay kabitaan lagu ka kabahayo acmaartooda gaaban oo ummadii hore way naga cumri dheeraayeen boqolaal sano bay noolaan hayeen oo ay daaca iyo cibaadaad iyo qurbaad ku jireen laakiin ummaddan cumrigoodu markuu gaabtay buu ilaahay wuxuu siiyey wax lagu kabo cumrigaas gaaban oo ah wakhtiyaal acmaasha ay sameeyaan loo laban laabo oo aad iyo aad ajri badan uu ka siiyo marka waa in aad iyo aad loogu dadaalaa acmaasha oo wakhtiyaalka kusoo mara oo ilaahay subxaanahu watacaala uu nafaxaadka bixiyo oo acmaasha uu labanlaabo in aad looga faa'iidaysto maka xoogaa taariikh haddaan ka bixinno maka masaajidkan waxa weeyaan ka dhisan waa masaajidkii ugu horreeyey oo loo dhiso cibaado ilaahay wax ka horreeyey oo dhismo ah oo ilaahay lagu caabudo ma jirin ilaahay wuxuu leeyahay ina awala beytin wudica linnaas laladii bibakta mubaaraka rasuulkan markii la weydiiyey sala allahu calayhi wasalama masaajidkii ugu horreeyey oo loo dhiso cibaado waa kee markii la yidhi wuxuu yidhaahday waa masjidulxaraam yaa ku xigay almasjid alaqsa imisaa u dhexayday afartan sana u dhexayday masaajidka ugu horreeyey oo beytulcibaada ah waa masaajidkan ah almasjid alxaraam dhismihiisa yaa dhisay ibraahim baa dhisay iyo ibnigiisa ismaaciil waxa uu wariyay alimaamu albukhaari ibraahim wuxuu deganaa dhulka shaam la yidhaahdo dhulkaas baa wuxuu ahaa dhulka ambiyadu ay u badnaa jireen ciraaq shaam dhulkiisu marka shaam buu ah wuxuu qabay laba haween oo midna la yidhaha haajar midna saara ilaahay amarkiisa iyuu ku socday waxaa la amray in uu haajar iyo wiilka ay dhashay oo ismaaciil la yidhaahdo inuu qaado uu soo qaado zamzamka meesha uu ku yaallood aragteen geed ku ag yaallay geed weyn ah yuu hoos dhigay amar buu ku socdaa geedkii markuu hoos dhegayna waa gadoomay xaguu u socdaa shaam buu u socdaa suuriya way raacda haajir canug yaroo nuugahaya bay wadataa canugii bay dhigtay waa daba gashay yaa ibraahiim ayna tatrukunaa bay ku tiri ibraahiimbow xaggee nooga tegaydaa ma waxaa nooga tegaydaa waadigan aan biyaha lahayn miyaad nooga tegaysaa wax la jooga ma laha canug yaroo nuugahayo weeyaan zaadka uu uga tegay oo ay wataan waa xoogaa timir ah iyo xoogaa biyo oo hoos ibraar uga jira intaas bay wataan imisay joogi karaan waa ka aamusay waa daba gashay yaa ibraahiim ayna tatrukuna dhowr goor markii ay saas ku tira isaguna uu xaggaas shaam u sii socdo ayay ku tiraahday allaahu amaraka bi haadaa arrinkan ma ilaahay baa ku amray way fahamtay ma sidaan ilaahay miyaa ku amray haa buu ku yidhi haweeney marka nebi uu qabo ama rasuul uu qabo weeyaan waxbay fahamsan tahay waxay ku tiiri idan laa yudayicunaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddiiba saas ay tahay nama dayacahayo waan isaga soo laabatay marka qofkii markaa amar ilaahay fuliya oo ilaahay daacadiisa ku jira waa inuu fahmaa ilaahay inuusan dayacaynin ninkii ilaahay calaaqa la leh amarkiisa fuliya diinkiisa si wanaagsan u haysta waa inuu mar kasta ogaadaa oo uu fahamsan yahay inuusan ilaahay dayacaynin mushkilo kastaoo la soo gudboonaatana ilaahay inuu ka badbaadin markii uu ka fogaaday oo meel fog uu tegay buu xagga u soo jeestay beydka laga dhisi rabay markaas buu ilaahay u baryey rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda beytika almuxaram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وحي رب يوم أهل كيجي وحان دجيي وادي aan abuur lahayn beer lahayn rabbiyow si ay salaada u toosiyaan waxaa ka dhigtaa dadka gabalkii quluubtooda in ay u soo qasado oo ay jeclaato meeshan fajcal af'idatan min annaasi tahwi ilay usoo qasado soo aado kusoo laalaabato af'idatan min annaas buu leeya ibraahim yacni qayb dadka ka mida quluubtooda dadko dhan ma dadko dhan ma wada jecla dadkoo dhan ma wada jecla laakiin qayb dadka ka mid ah ayaa quluubtoodu ku xiran tahay oo jeceloo markasta inay yimaadaan doonaya bacdu ahlicilmi baa waxay dhaheen hadduu dhihi lahaa fajcal af'idata annaasi tahwi ilayhim ummaddoo dhan baa soo degi lahayd markaas isku dhammay lahayeen xagga iiga durka iyo xagga iiga durka laakiin qayb buu ka dhigay marka fajcal af'idata min annaas tahwi ilayhi warzuqhum min athamaraati lacallahum yashkuruun duca dheer buu akhriyey waana iska tegey shaam buu aaday rasuul weeye shaqu haya ayib ummu ismaaciil oo haajar ah biyihii markay muddo cabeen waa dhammaadeen naaskii uu nuuga hayey haddaan biyo la cabin cunnana la cunin caana ma laha timirtii waa dhammaatay canugii waxay ka dareentay xaalad adag inay soo waajahday oo ay ka muuqato calaamaadkii lala geeriyoo jiray qofka kala qaadahayo uu qaylinhayo cagaha dhulka la dhacahayo markaas bay fiiri weysay waa ka kacday meeshii buurta u dhow oo safa bay kor istaagtay waxay fiirinaysaa wax gargaar iyo wax dad jooga ay ambiye ka hesho ama unna ka hesho xagga fiiri xagga fiiri waxba waa ujeedi weyse buurtii bay ka degtay waadi weeyaan biyo mareen ah waadigii markay soo gaartay oroday orod aan tabar lahayn bay oroday tabar aan lahayn meesha la ordo weeyaan hadda oo calaamada buluuga uu ku yaallo weeyaan buurtii kaloo mar way tagtay xagga fiiri xagga fiiri mala waa soo laabatay waadigii ku soo laabatay waa oroday buurtii safay misana tagtay toddoba goor bay xagga iyo xagga u oroday markii buurta marwo ay taagneeda ugu dambeyday bay dhawaaq maqashay markaas bay isla hadato isla hadashay iyadiyo waxay leedahay aamus iyadii waa isla hadashay aamus bal dhegayso dhawaaq bay maqashay dhawaaqii bay la hadashay waxay tiri wax gargaara haddaad hayso gargaar bixi kadibna cunuggii bay soo aaday xaggiisii waxay u timid jibriil oo intuu ciribta ku dhiftay dhulka ay zamzamka biyihiisu dhulkii ka burqadeen oo xagga iyo xagga ay u diidahayeen bini aadamku waa jecel yahay keligii inuu waxhelo eh biyihii bay dhinacyada intay ka martay bay waxay isku dayda inay ka dhigto dar aynan dhaafinin markaasuu nebigu wuxuu yidhi hadday iska day laheedoo biyihi aysan celceli lahayn ildaadaha bay ahaa lahaa ildaadahu ahaa lahay oo durdurahun joogsanin zamzam markaasuu jibriilla hadloo wuxuu yidhaahday ilaahay idin dayici maayo wiilkan iyo aabbihiis baana meeshaan ilaahay guri u leeyahay ka dhisi doonay ogaaw biyihii bay iska cabtay zamzam biyihii baa cunno u noqday cabitaanna u noqday nabiguna wuxuu ku tilmaamay biyaha zamzamku inay yihiin dacaamu tu'min wa shifaau suqmin cunno iyo cabitaanba iyo wax lagu begsoodo cudurrada looga begsoodo wiilkii waa weynaaday nin weyn buu noqday niman dhulka u dhowaa maka oo meelaha degaan u joogi jiray yaa waxay soo mareen waadiga dhinaciisa markaas bay waxay arkeen shimbir ku wareegahaya zamzam markaasay waxay dhaheen shimbirkan warwareegahaya biyu u jeedaa meeshaana biyo kuma aana ogaa jirinin bal nugu leexiya nin bay soo direen ninkii baa u yimid wuxuu yidhi biyahan wax naga sii oo aan meeshan soo degno iyadu marka way u baahatay daday weheshato waa soo degi karatiin bay tir laakiin biyahana iskale adinku wax kuma lihin haba ahaato meeshii bay soo degeen qabiilo la yidhaha jurhum weeyaan oo yaman u dhalatay muddo markay meeshii degganaayeen wiilkiina u weynaaday gabar bay u guuriyeen meesha marka cunno saasahuma taalle ee bannaanka intuu u baxo yuu soo ugaarsadaa ugaarta uu soo disho hilibkeeda iyo biyaha zamzamka yaa cunno ah ibraahiim marmar buu marka shaam ka soo kal lahaa bacdul aathaar waxay leedahay buraaquu soo fuulaa barqadii buu yimaadaa maka misena waa gaddoomaa isla maalintii intaan duhurkii la gaarin buu shaamtii tagaa ay buraaqadu ku celisaa wuxuu yimid wiilkii oo meeshii aan jooginin iyo haweenaydiisii oo dhimatay iyo haween kale oo uu qabo wiilkiisu wiilkii xagguu jiraa buu yidhi waxay tidhi ugaar iyo bannaanku u baxay waxbuu noo soo goobahay xaaladdiinna ka warran buu yidhi nololeed markaasay waxay tidhi xaalad shar ah yaan ku noolnahay wuxuu yidhi hadduu wiilkii yimaado igu salaan waxaana ku tidhaahdaa nin odayahaa ii yimid waana ku salaamahayey wuxuuna yidhi albaabka jaranjartiisa ha bedelo saas waana iska tiri markuu yimid bee waxay tidhi nin odayahaa yimid haye muxuu ku yidhi wuxuu yidhi igu salaam wiilka maxaa kale wuxuu yidhi jaranjarta gurigana ha bedelo yuu ku yidhi jaranjartu adiga buu yidhi la bedelahayo marka ahlna uma ihid inaa ila noolaato waana furanta haweenka marka arrinkaasu darsigu u yahay haddii axyaanan dhibaato dhaqaale ay imaato waa inaysan ilaahay ka dhibaato sheeganin dhibaanna haya cunna ma laha cabitaan ma laha musiibaanna haysata waa inaysan dhihin iska safraan haween kalu guursaday mudduu maqnaay waa soo laabtay wiilka aaway waa noo soo ugaarahayaa bay tiri xaaladdiinna ka waran nololeed nacam baan haysannahay tiri khayr baan haysannahay aad baan u barwaaqaysannahay wuxuu yidhi hadduu yimaado wiilkii igu salaan waxaana ku dhahdaa jaranjarta albaabka ha xejiyo baan iska tegi wiilkii baa yimid wuxuu yidhi yaa kuu yimid nin baa ii yimid wuxuu ku yidhi wiilka igu salaam buu yidhi muxuu kaloo ku yidhi jaranjarta albaabka xejiyo buu yidhi jaranjarta albaabku adiga weeyaan marka inaan ku hayo maanan ku furin buu igala dardaarmay waana aabbahay buu yidhi wuxuu kaloo ku yidhi wuxuu yidhi biyaha iyo hilibka allah idiin barakeeyo xadiidku marka wuxuu leeyahay qofka hadduu hilib iyo biyo kaliya cabo waxaa dhici karta inuu ku xanuunsado laakiin maka maya ducadaas baa ka jirta oo uu ibraahim ku duceeyey qofkii marka biyo iyo hilib kaliya maka ku cuna wax dhibaa lama kulmahay ducdaas baa socota ayib muddo kadimid muddo kadib buu yimid misana ibraahim soo laabtay wiilkiioo jooga oo sihaamtii uu ku ugaarsanhayey gabuunnadii samaysanhayuu u yimid wuu soo kor istaagay kor buu ugu boodayy waa isdhunkoodeen waa isshumiyeen waa isu salaameen haye aabbe wuxuu yidhi meeshan buurtan yarta ah baa ilaahay wuxuu i amray inaan guri uga dhiso marka mayla dhisaysa haa waa kula dhisayaa buu yidhi kacbada dhismaheediyay galeen marka dhagaxday soo aruurinhayaan dhagaxdii bay ku dhisahayaan dhismihii intay wadeen bay waxay ku ducaysan hayeen sida ilaahay uu sheegay waid yarfacu ibraahiimu alqawaa'ida min albeyti wa ismaaciil rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiic alcaliim sheeg waqtigii uu kor u qaadahayey ibraahiim iyo ismaaciil aasaaska beytka dhismihiisa ay kor u qaadahayeen marka meesha waxaa ka muuqata aasaaskay kor u qaadahayeen yacni aasaasku inuu awel jiray marka bacdul aathaara waxay leedahay marka malaa'iga awel hore dhistay waa burburtay gobol waxay leeyihiin aadam baa dhisay waa burburay almuhim aasaaskay kor u qaadeen marka dhismihii ayagoo ku jiro amarkii ilaahay fulinaya bay waxay leeyihiin rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim ilaahayow rabbiyow naga aqbal camalkan adiga ayaa ah mid maqal badan oo cilmi badan waxaa ka muuqanaysa marka qofka isagoo daaco ku jira uu ilaahay wuxuu weydiisanhayaa inuu daacadaas ka aqbalo maxaa yeelay rasuulka ilaahay oo ah khaliilullaahi ibraahim wabnuhu ismaaciil oo ahsana rasuul iyagoo daacadii uu ilaahay u amray ku jiro amarkiisii fulinayay waxay leeyiin naga aqbal qofku marka waa inuu ogaadaa camalka aad samaynayso aqbalkiisa ilaahay baa waa inaa ilaahay weydiisata inuu kaa aqbalo ummad badan baa xajinaysa ama cumraysanaysa ama dukanaysa ama soomaysa laakiin aan aqbal u helin camalkaasna aan mira ka helin markii uu marka dhismihii dhammeeyeen waxaa ilaahay u keenay alxajar xajar alaswad iyo almaqaam maqaamku waa dhagax ay ku istaagahayeen oo u kaalmaysan hayeen dhismaha xajarkuna waa xajarka la dhunkoodo oo rukniga ku yaalla ibnu cabbaas wuxuu leeyahay adduunyada wax jannada laga keenay kama jiraan markii laga reebo alxajar waalmaqaam waa sanad saxiixu ibnu cabbaas uga sugnaaday labadaas wuxuu leeyahay jannada laga keenay xajarka jannada laga keenay marka waa caddaa buu leeyahay markii horeeto dadka mushrikiinta ah gacanta saarsaaray ee haddayna gacanta saarsaari lahayn qof kastoo xanuunsan hadduu taabto waa caafimaad lahay buu ibnu cabbaas radia allahu canhu wuxuu kaloo sheegay yowmaalqiyaama dhagaxa alxajaru alaswad inuu imaanayo isagoo laba indhood leh oo carab lagu hadlona leh oo markhaati uga ah qofkii si xaq ah u taabsaday markhaati uga noqon qofkan waa i taabsaday waa soo xajiyey si dhab ayuuna ii taabtay markhaati buu gelahaya markii xajarkana meeshii la dhigay maqaamkan ay u adeegsadeen dhismihii kadib ilaahay wuxuu amray in uu naadiyo oo dadka uu la hadlo oo uu yidhaahdo ayuha annaas inna lilaahi beytan faxujuu saasu markaas buu ku istaagay maqaamkii markaasuu sidaas u hadla dadow ilaahay beyd buu leeyahay u soo xajiya ibnu cabbaas wuxuu leeyahay haweenka uurka ay sidaan iyo nimanka dhabarkooda ilmaha ku jira baa ilaahay maqashiiyey intii ilaahay ugu tala gala ilaa yowmialqiyaamah in ay xajiyaan ayaa waxay dhaheen labeyka allaahuma labeyka ilaahay baa yaqaansuugu hadliyey iyo sida ay ahaayeen allahu aclam laakiin ibnu cabbaas waxaa ka sugnaatay bisanad saxiix inuu yidhaahday intii dhabarka nimanka ku jirtay iyo intii uurka haweenka ku jirtay oo ilaahay ugu tala galay ilaa yowmi alqiyaama inay xajiyaan ayaa ku hadlay labeyka allaahuma labeyk maalintaas ninkaan labeyka allaahuma labeyka dhihinuna ag martay xajkiina waa ag maray ma xajiyi doono ummad badanna waad aragteenoo weligood aan xaj imaan dhintayna maalintaas bay ag martay labeyk allahuma labeyka waana amar ilaahay sidaa markuu yidhaahday iyo mujaahid waxaa laga wariyey inuu yidhi jibriil baa u yimid wuxuu yidhi nakeen marka wuu kaxeeyey jamratu alcaqaba buurta la yidhaahdo ugu sakayda jamaraadka saddexda ah markuu aggeeyey ayuu shaydaan u jeeday markaasuu wuxuu yidhi shaydaanka dhagax ku tuur takbiirsana dhagaxuu ku tuuray waa takbiirsan waa socdeen buurta ku xigta oo labaad markay u dhow yihiin buu shaydaanku soo baxay markaasuu dhagax ku tuur takbiirsana dhagaxuu ku tuur waa takbiirsan waa socdeen buurta masjidulkhayf u dhow markay tageen buu shaydaankii soo baxay wuxuu yidhi dhagax ku tuur takbiirsana dhagaxuu ku tuura waa takbiirsaday waa socdeen musdalifay tageen carafay tageen manaasigta iyo camalka lagaa doonahayo ma garatay ibraahiima waa gartay halkaas buu marka xajkii ka bilowday iyo cumradii beydkan uu ilaahay subxaana wa tacaala ugu tala galay beyd marka xurmale weeyaan oo ilaahay uu doortay waxaa loo baahan yahay marka dadka yimaadaa inay xurmada ilaaliyaan xurmada beydkan waxaa lagu ilaalinhayaa in layska ilaaliyo macaasida iyo dunuubta waa in la ixtiraamo meel xurmale weeyaan waa beytka ilaahay deris baa laleeyahay waa in la ixtiraama see loo ixtiraamhaya dunuubta la iska ilaaliyo dembi weyn iyo mid yar iska ilaali waxaa xoogaa isdareensiidaa masaajidkan haddaa ku jirto sagaar nacbi maysid dad xama maysid gar xiiran maysid khaladaad ku dhici maysi sidaasoo kale inay maka tahay u ictibaar inta aad joogto maka yaan khalad kaa dhac maxaa yeelay khaladka maka ka dhacaa khaladka london ka dhaca waa ka duwan yahy ka duwan yahy dembiga maka ka qofka uu ka galo dembi isagoo london jooga uu galo waa ka duwan yahay un ogaado dembigii maka ka dhaca ilaahay wuxuu ku hadiday qofka uu ka dhaco inuu dhedhensiin hayo cadaab adag waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim iraado kale weeyaan haddii qalbiga qofka xitaa ay uga soo dhacdo waxaas khaladka ama samaydaa intaas buu muhaddad ku yahay isagoon samaynin dembigii marka kontarool badan waa in la ysku hayaa wasaaisha dembiga keeni kara waxaa ka mid ah sheekooyinka badan kaftannada badan niqaashaadka badan waxaasoo dhan la iska xiro kontarool badan ha la isku hayo waxaa loo baahan yahay qofka inuu ka faa'iidaysto oo uu la laabto xaj wanaagsan daaco wanaagsan dembi dhaaf sidai a ku heli lahayd ku dadaa macquul ma aha inta kharash badan qof uu soo bixiyo oo wakhti badan uu soo bixiyo uu misena lugooyo la laabto iyo dembi siyaado ku ah lama aqbali karo macquulna ma marka waa inuu qofku waardiye adag isu qabtaa aad iyo aad uu u dadaalaa gacantiisa iyo afkiisa aan wax khaladahu qof walaalkiisa uga gudbinin saasaa loo baahan yahay dembi ha yaraysan kan ugu yar baa dhici karta marka inuu sababo inaad cuquubana ka qaado halkan xajkiina uu kaa baaba'o oo aad la laabato khasaaro ziyaada ka ah awal wixii jiray kelimada intaasaan kusoo gaabi doonaa wixii xoogaa su-aala haddii ay jiraanna waa ka jawaabaynaa insha allah wallahu aclam sal allah wasalam ala nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi wasalam carafo ma wayaana sheegin carafo ya carafuu tegey ma garataa la yidhi camalkii markuu carafo teg uu geeyey
nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu faray ismaaciil inuu furo xaaska inuu he inuu xaaska u furo ha waxaa laga qaadan lahay taas mutlaq ahaan waalidka ku yidhaahdo kulu qaban inuu xaaska u furo ayo
rasuul amarkiis iyo shaksi caadiga amarkiisu hadda waa kala duwan yihiin rasuulka amarkiisa in loo hoggaansamo waayo marka qof caadi ahoo lama tartami karo ama lama sinmi karo amarka uu bixiyey ee ibraahim alkhaliil calayhi salaatu wasalaam marka laba amaroo kala duwan weeyaan qofka haddii uu waalidkiisu yidhaahdo haweenta fur biriga waa ka baxsan tahay waa siyaado weeyaan xaqna uma laha laakiin waxaa la rabaa haweenta fur hadduu ku yidhaahdo waalidkaadu haweentaadana ha furin waalidkaana baarinimo unu sameey oo saa isugu keeni lahayd u ku dadaa saasaa la dhihi jiray atic abaaka walaa tutalliq zawjatak labadaa la haysku hayo wallahu aclam Mm. Ah. maalinta tobanka waxbaa la qalaa sacyiga maalan hadda wuxuu ka bilowday umu ismaaciil socodkeedii sacyigeedii ilaahay baa sharci ka dhigay kadib shaydaankii tuuritaankiisii wuxuu isu bedelay misana cibaado mustamir ah dabxiga maalinta tobanka la dabxin hayona waxa la qala hayona waa xusiis un oo lagu xusuusanhayo cibaadana ah dabxigii ibraahim uu isku dayey ibnigiisa ismaaciil inuu dabxiyo de ru'yuu ku arkay isagoo dabxinhaya ibnigiisa manaasigtii markii ay dhammaatay markaas buu yidhi sidaas baan arkay oo ru'yaan arkay ama waxaan ku ru'yooday anuu ku dabxinhaya isaguna wuxuu ku yidhaahday ifcal maa tu'mar satajidunii in sha allah min asaalixiin kadibna markii uu arrintii isku dayey oo uu fuli tegey ambiyada ru'yadooduna waa waxyi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mar hadduu amarkii u hoggaansamay oo arrintii uu isku dayey buu badbaadiyey ismaaciil oo wuxuu u keenay jibriil kabsh fada fidaa ah isaga lagu furtay markii buurta laga soo gudbo jamratulcaqaba midigta buurta ku taalla bay reer marku waxay dhahaan majaral kabsh markaad jamaraadka ka soo dhammaato midigta buurta ka ah marka waxay leeyihin buurtaasuu ka soo dejiyey isagoo jibriil uu wado kabshi amase wan wankiibaa marka alla uga dhigay fida liismaaciil ismaaciilna waa badbaaday ibraahiimna amarkii waa fuliyey intii laga rabay inuu intuu soo dhoweeyo oo dhigo uu midida saaro intaasaa laga rabay waana fuliyey haddii uu keligiis ka soo baxo uu keligii ka soo cararo hadda waxba ma hagaagahayaan dhibkii unbaa sii kordhahaya waxaa dhici karta marka dhibkii awal jiray mid ka badan inuu soo kordho diinkuna ma qabo dhib badan in la keeno si dhib kale oo ka yar loo baajiyo marka yacnii inuu la joogo oo bal uu isku dayo inuu farsameeyo oo uu hagaajiyo wuxuu ka qaban karo uu ka qabto haddiiba ay diidaan in meel kale loo kaxeeyo baa dhici karta in ay u dhowdahay dhib yaraynta marka waa inuu la joogaaho uu farsameeya uu ku dadaalaa bal sidii uu maaragtay shar badan uga badbaadin lahaay allahu aclam